tirintii cutubka soddonaad kolkaasaa muuse madaxdii qabiilooyinka reer binu israa'iil la hadlay oo wuxuu ku yidhi intanu waa wixii rabbigu amray markii nin rabbiga lider u nidro amase uu dhaar ugu dhaarto oo uu naftiisa sidaas ugu xidho waa inuusan ereygiisa jebin waa inuu sameeyaa kulli wixii afkiisa ka soo baxay oo dhan qof dumar ahuna markay rabbiga nidar u nidirto oo ay sidaas nafteeda ugu xidho oo ay gurigii aabbaheed joogto iyadoo dhallinyaro ah haddii aabbaheed maqlo nidarkeeda iyo dhaarteedii ay nafteeda ku xidhay oo uu markaas iska aamuso dee markaas nidaradeedii oo dhammu way taagnaan doonaan oo dhaar kastoo ay nafteeda ku xidhayna waa taagnaan doontaa laakiinse haddii aabbaheed u diido maalintii uu maqlo nidaradeedii iyo dhaaraheedii ay nafteeda ku xidhay midkoodna taagnaan maayo oo rabbiguna wuu cafiyayaa iyada maxaa yeelay aabbaheed baa u diiday oo hadday nin leedahay iyadoo ay kor saaran yihiin nidaradeedii iyo hadalkii degdegga ahaa oo bushimaheeda ka baxay oo ay nafteeda ku xidhay haddii ninkeedu maqlo oo uu iska aamuso maalintii uu maqlo markaas nidaradeedii way taagnaan doonaan oo dhaaraheedii ay nafteeda ku xidhayna way taagnaan doonaan laakiinse haddii ninkeedu u diido maalintii uu maqlo markaasuu burin doonaa nidarkii saarnaa iyo hadalkii degdegga ahaa oo bushimaheeda ka baxay oo ay nafteeda ku xidhay oo rabbiguna iyada wuu cafiyi doonaa laakiinse qarmal laga dhintay amase tii la furay nidarkeeda iyo xataa wax kastoo ay nafteeda ku xidhayba way taagnaan doonaan oo hadday nidar gasho ama ay nafteeda dhaar ku xidho iyadoo guriga ninkeeda joogta oo haddii ninkeedu maqlo oo uu iska aamuso ee uusan iyada u diidin markaas nidaradeeda oo dhammu way taagnaan doonaan oo dhaar kastoo ay nafteeda ku xidhayna way taagnaan doontaa laakiinse haddii ninkeedu uu iyaga buriyo maalintii uu maqlay markaas wax alla wixii bushimaheeda ka soo baxay oo nidaradeeda ku saabsan amase ku saabsan dhaartii ay nafteeda ku xidhay ma ay taagnaan doonaan waayo ninkeedii baa buriyey oo rabbiguna wuu cafiyi doonaa iyada nidar kasta iyo dhaar kasta oo nafta lagu xidho in lagu dhiba aawadeed ninkeeda adkayn kara ama ninkeeda burin kara laakiinse haddii ninkeedu maalin ka maalin ka aamuso iyada markaas wuu adkeeyaa nidaradeedii oo dhan iyo dhaaraheedii iyada saarnaa oo dhan wuu adkeeyey maxaa yeelay wuu isaga aamusay maalintii uu maqlay laakiinse hadduu buriyo markuu maqlay dabadeed dee markaas isagaa qaadaya dembigeedii kuwanu waa qaynuunnadii rabbigu ku amray muuse ee u dhaxeeya nin iyo naagtiis oo u dhaxeeya aabbe iyo gabadhiis dhallinyaro ah oo guriga aabbaheed joogta